magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shirweynaha xoojinta amniga qaranka shirku waxa uu yimid xilli amniga waddanka iyo kan caasimadda muqdisho weli gacanta si buuxda ugu jirin haddaba inta aynaan u gudagelin barnaamijkan oo aan ku faaqidayno muhiimadda natiijada shirkaasi bal marka hore daa'uud aweys ha inoo soo koobo qodobadii ka soo baxay shirkaasi shirweynahaasi dhanka amniga ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay talooyin iyo qodobo dhowra dhanka dejinta siyaasadda iyo sharcigaga hay-adaha amniga waxaa shirweynuhu soo jeediya in iyadoo la dareensan yahay ahmiyadda xeerka la dagaalanka argagixisada ee hor yaalla baarlamanka loo soo jeedinaya golaha shacabka ee soomaaliya inuu ansixiyo hindisa sharciyeedkaasi in dib u habeen lagu sameeyo xeerarka iyo sharciyada ay ku dhisan yihiin hay-adaha amniga qaranka si ay ula jaanqaadaan xeeladaha iyo isbeddelada ka socda dalka waxaa kaloo laisla gartay in dib u habeen lagu sameeyo sharciyada ay ku dhisan yihiin shirkadaha ilaalada gaarka loo leeyahay private security iyo ka warhaynta maamulkooda dhanka dib u habaynta iyo tayeynta hay-adaha amniga waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey in xukuumadda si dhaba ugu dhiirato dib u habayn ballaaran oo ay ku samayso habdhismeedka hoggaanka ciidan qorista xuquuqsiinta dalaxsiinta iyo daryeelka gaarka ee ciidamada amniga wuxuuna shirweynuhu u arkaa in ciidamada oo hela xuquuqdooda ay asaas u tahay helidda ciidan si hufan u guta waajibkiisa waxaa kaloo isla qodobkaasi laysla gartay in hay-adaha amniga ay xilwan iska saaraan tababarka wacyigelinta iyo koruqaadista dishibliinka ciidanka wuxuuna shirweynuhu u arkaa in askariga wanaagsan uu ka muhiimsan yahay qalabka iyo hubka uu sito iyo in xukuumadda ay ku dadaasho siday ciidamada amniga u heli lahaayeen qalabka hubka saanadda gaadiidka isgaarsiinta iyo agabka kale lama huraanka u ah shaqa gudashadooda laguna baahiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka in hogaaminta ciidamada amniga loo dhiibo saraakiil leh aqoon xirfad iyo daacadnimo oo hanan kara waajibaadka shaqo ee loo igmaday dhanka xiriirka iyo wada shaqaynta ciidamada iyo qaybaha bulshada waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey lagamaarmaarnimada in howlwadeenada amniga ay xoog wadaag toosa la yeeshaan qaybaha bulshada ee kala duwan si loo abuuro wada shaqayn iyo kalsooni buuxda oo dhex marta hay-adaha amniga iyo bulshada shirweynuhu wuxuu ku taliyey in odayaasha dhaqanka culamaadiinka iyo ganacsatada kaalin ballaaran ka qaataan soo celinta amniga dalka kana fogaadaan uhiilinta dembiilayaasha waxaa kaloo shirweynuhu isla gartay in haweenka ee dhallinyaradu ay dowr muhiima ka qaadan karaan koruqaadista amniga waana in xukuumadda dejisa siyaasad iyo qorshayaal cad oo lagu howlgelinayo qaybaha bulshada ee haweenka ee dhallinyaradu u horeeyaan dhanka cadaaladda iyo amniga shirweynuhu waxa uu ku booriyey howlwadeenada garsoorka hay-adaha amniga inay yeeshaan iskaashi iyo wada shaqayn si loo xaqiijiyo fulinta cadaaladda shirweynuhu waxa kaloo uu ku baaqay in xukuumaddu dardargeliso fulinta talooyinkii ka soo baxay shirweynihii cadaaladda iyo kii la dagaalanka xagjirnimada taasoo ay ugu horayso dib u habaynta iyo tayeynta hay-adaha garsoorka waxaa lagu taliyey in hubka faraha badan ee kusoo qulqulaya dalka ee kan ku jira gacmaha dadweynaha uu khatar ku yahay amniga qaranka laga maarmaanna ay tahay in la dejiyo sharci iyo qorshe loo dhan yahay oo lagu xakameeyo haysashada iyo kaganacsiga hubka iyadoo la samaynayo dhanka kale qorshe guud oo hubka dhigis buuxda loogu samaynayo dalka iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo isfahan dhinaca xoojinta xiriirka wada shaqaynta dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo maamulada waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey abuurista shuruuc iyo nidaam wada shaqayn kaasoo dhex mara dowlad goboleedyada gobollada iyo dowladda dhexe si loo xaqiijiyo kubaahinta amniga dalka oo dhan iyo in hay-adaha amniga ee federaalka ahi ay ka qayb qaataan kobcinta tayada qalabka iyo dhaqaalaha ciidamada amniga ee gobollada islamarkaana ay xogta wadaagaan dhinacyada kala duwan mahadsanid daawdaweys haddaba haddii aynu barnaamijka u gudagallo waxaa marti iigu ah xasan sheekh cali oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku takhasusay amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda cawad xuseen cali hogato waa agaasimaha wasaaradda amniga ee puntland maamulkana u matalaya shirkaasi korneyl cabdulaahi aadan xuseen ciro waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada muqdisho hadalkana waxaa ku horeynaya xasan sheekh cali oo faahfaahinaya qodob ka mida qodobada ka soo baxay shirkaasi oo baarlamaanka ugu baaqaya inay degdeg u ansixiyaan sharciga la dagaalanka hargagixisada waxaa la soconaa hay-adaha amnigu intay baxaan dadka waxaa dadka waxaa laga yaabaa inay ujeedaan in lasoo qabanayo argagixiso laakiin maya waxaa meesha ku jirta hay-adaha amnigu ayagoo dhahaya waxaanu la dirinaa argagixiso dadaaan waxba galabsan oo iska hurdo oo dumar iyo caruur iyo dad iska jooga aqaladood ay habeenkii in bixin in in soo xareeya marka dadkaasi waxaan u aragdaa anigu inayna sidaasi sax ahayn oo ayna sax ahayn in xaafadaha inta loo dhaco dumarka iyo caruurta iyo wixii hurdaal habeenkii laisku dhex yaacay marka si aan dadkaas looga xadgudbo oo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed loo ilaaliyo waa in waa in uu jiraa qaanuun ay ku howlgalaan hay-adaha amniga oo kala saaraayo cidda ay ayagu sida gaara u raadsanayaan iyo dadweynaha oo aysan noqonin mataqaanaa jaankaar rugan iyo dhibaatadu inay dadweynihii nafsadooda u arkaan in ayaga lagu yahay offenses ama wax dhibaato loo geysanayo marka markaan aragtida aan usoo jeedinay ama shirka usoo jeediyey in lasoo saaro qodobkaas waa in la difaaco dadweynaha waaya arrintaa dadweynaha markaan eegno jawaahir baarqab adigan ku imanaya qodob inta badan aada looga dhawaajiyo waxa weeyaan dadweynaha gaar ahaan haddaan magaalada muqdisho ka soo qaadno dadku kalsooni badan kuma qabaan hay-adihii amniga marka adigoo ka shidaal qaadanaya qodobkan hadda uu ka hadlay xasan ee ahaa hay-aduhu inay bartilmaameedsadaan dadka wax sameeyey sidee isku waafaqi karaan labadaas dadka haddii aysan kalsooni ku qabin dowladdii horta qodobkan sharciga in la baasgareeya anigu waxaan kamid ahaa dadkii su-aashaas weydiiyey waxaa hortaagay baarlamaanka ay u baasgarey laayihiin nidaam qof walba markuu wax qabanayo waa inuu jiro sharci uu qofkaas ugu heli karo inuu guriga xilliguu doono geli karo marka labaad magaaladan waxaa ka dhacay burbur waxaa ka dhacay dhibaato dadku way isku uqbadaysan yihiin oo caafimaad ma qabaan kuma kalsoona dawladda dawladdiina awood ahaan dadkii hadday u isticmaasho waxaa loo akrinayaa si kale marka horta waa qasab in la ansixiyo sharciga hay-adaha amniga ay dadka iyo dalkaba ugu adeegi lahaayeen marka kalena dadweynuhu laftirkooda waxaad moodaa inay yihiin dad sinemo ku jira ama daawanaya dhiigooda daawanaya burburkooda marka hay-adaha amniga wiilka askarigaha dariiqa taagan ee aan xaquuq ku filan haysanin adigana ku difaacaya adigana aad u aragto inuu inuu cadow yahay amase marka la dilaayo ay daawanayaan maantay soomaaliya waxay u baahan tahay samato bixin waxaana bixin kara amniga anigu sidaan u arka dadweynaha oo aan weli u bislayn weli qabiilkii qabyaaladu ay ka buuxdo iyo dadka mas-uuliyiinta oo laftirkooda ammaankooda ayaga sugaayo isku koobay marka dabcan ma garanayo anigu waxyaabaha meesha ka muuqda waxaa ii muuqda in weliba anigu dhankayga mar walbaba waxaan dhaliilayaa dadweynaha waxaan rabaa inaan qodobaad ka dhawaajisay inaan weydiiyo cabdulaahi aadan xuseen waxay eedaysay dadweynaha ma ku raacsan tahay qodobkaas wada shaqayn la-aanta inay dadweynuhu mas-uul ka yihiin maxaase keenay dadweynuhu inay ku kalsoonaan waayaan dowladda cabdulahi aadan xuseen bismillah arrinta waa laba weeye iswan dadweynaha iyo dowladda dowladdu si farankali ah oo furan bay hortayada u yimaadeen waxay ku ammaanaayeen iyo shaqadii way sheegeen qaliyaha ay leeyihiinna way qirteen taa hadal kama taagna shirweynaha hortiisa ayuu dadweynaha soomaaliyeed u sheegeen qofka markuu shaqaynahayna qalad waa gelahayaa wixii khaladaadahoo dhacayna way sheegeen waxa wanaaga oo qarteenna way sheegeen dhanka dadweynaha markaan usoo noqdo dadweynaha xaqiiqadii marka la yidhaahdo dhaliin dalkan iyo dadkan dadweynaha leh dadweynuhu marka waxaa la rabaa inay u istaagaan dawladduna qeyb bay ku leedahay dadweynaha ay xukumaan oy madaxda u yihiin oo mas-uulka ka yihiin inay hantaan baa laga rabaa oo ay gaarsiiyaan heer ay waxa uurkooda ku jira usoo tufaan marka anigu waxaan u arkaa isfahmawaa dawladda iyo dadweynaha ka dhex jira unbaa jira taana shirweynuhu baaq buu ka soo saaray oo shaqaa laga qaban doonaa oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo shirweynaha ka soo baxay in qalbiyada dadweynaha iyo dawlad la isku xiro la wada shaqeeyo meel la wada maro cadowga meel laga wada arko horumarka meel laga wada arko anigu sidaa ayaan u arkaa waayahay cawad xuseen cali puntland adinka meel fog baad ka eegaysaan ka fiirsanaysaan magaalada muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xaaladdeeda amniga waan ku weydiin doonaa dadka shacabka iyo dowladda si ay iskula shaqeeyaan laakiin marka hore qodobka la dagaalanka argagixisada sharci noocaasa ma ka jiraa puntland hadduu ka jiro siduu u shaqeeya annaga puntland horta anagu shan iyo toban sano baan soo dishay xoogaa maamulada qaybkood waanu khibrad badan nahay annaga sharciga baarlamaanku waa bas waa baasgareeyey waana lagu qaaday oo anagu u ahay dad badan baa xabis iyo dad bedelay oo lagu toogtay kullig way jiraani sharcigaasna waa sharci anaga xageega ka meel maray kan federaalkaayo maxaada lahayn jaland iyo waa isku dabasanaayo kulaa way isku dhawaanayaan wax mataqaana oo noqon doon iska hor yimaada marka anaga shuruucdaas mataqaana dayrisiga iyo kuwaya turismka iyo waxyaabahaas oo dhan waanu waanu diyaarinay waana ku faanaa waana lagu shaqeeya hadda waa gartay marka markaad korkaa ka eegto goobjooga ahaan xaaladda muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya amnigeeda maxaa ka qaldan horta dadka dadka dan reer muqdisho ama dadkan meesha dadyaasha ka hadlaaya oo la waxbaa dhacay horta wuxuu cayaar ku dhamaamayaan wadan burbura weeye shan iyo labaatan sano burbursanaa maxaala ka bilaaceen riwaaya galeen wax walba ka jiraanin weye dakan waxa weye wax muddo qaadanayo weye waxa in la koriyool rabo weye ma aha wax maalin iyo labo kusoo dhammaanaya dilku waa jiraya qaxi waa jiraya laakiin waa inuu soo roonaadaayo kor usoo kacaa xagga amniga moogta haddaan muqdisho hadda ka hor waan ini maanta iyo maalinta hore aan ini isku mid maaha marka waxa weeye markii nimankan argixisada ay hawshaas mataqaana ay wadaaniin annaga xageeya waa ka dhacday ilaa bulshada iyo ciidamadu wada shaqeeyeen oo bulshadu ay noqdeen booliis noqdeen kama aanu adkaan marka waxaa muqdisho looga baahan yahay ama gobolada kaleba looga baahan yahay inay ciidamada iyo bulshadu wada shaqeeyaan ciidamada bulshada saarmay laakiin wacyigelin iyo wuxuu sheegis fara badan bay rabtaa sababtoo ah annagaba mudda lagu qaadatay inaan hawshaa ka dhaadhicino hasaate waa wax la kobci karaa oo la kori karaa marka mxu ahayey wax badan la adeegsado oo mataqaanaa mxu ahayey saxaafadda iyo mxuahay dadka dhaqanka iyo mataqaanaa dadka suugaanka iyo mxuahay dhinacyo iyo shirar badan iyo wa wa la kobci waa waa la isku xiri karaa marka shirkana waa lagaga hadlay arrimaha waa lagaga hadlay waxaa markaa leeyahay waxa kanu waa wax adduunka ka jira oo maanta aan ognahay ciraaq baan ognahay afghanistan baan ognahay bakistan baan ognahay wax dhammaanaya maya laakiin waxaa rabaa intee koru kacay intee mataqaanaa amnigii soo fiicnaaday baa rabaa laakiin hal maalin laguma dhalan karo oo laguma soco karo waa gartay intaanad ka bixin cawadow qodobka ugu muhiimsan ee isku xiri kara dawlad iyo shacab muxuu yahay ee xiriirkooda wada shaqayntooda dadweynuhu inay booliis noqdaan qodobka ugu weyn ee isku xiri kara waa maxay hal qodob haddaad soo qaadato qodobka ugu muhiimsan ee la isugu xiri karo waxa weeye wacyigelin la sameeyo oo loo sameeyo dadweynaha iyo ciidamadaba waxaa kaleetoo rabaa madaxda gobolada ama caasimadda inay adeecadda fadhiyaan oo dadku su-aalo u bandhigaan ee dooda ka yeeshaan kuwa mxuahaa dhaqanka kuwa ganacsada kuwa mataqaanaa islaafiinta kuwa maamulka gobolka ku jira kulli iyo kuwa qarankaba waa inay dood ka sameeyaan loo bahan yahay waa gartay intaanan u tegin xasan sheekh cali nuur waxaan rabaa inaan jawaahir ku laabto jawaahir waxaa jira waad la socotaa weeraro ayaa ka dhaca bambooyin ayaa la tuuraa qaraxyo ayaa ka dhaca habeen walba magaalada muqdisho marka bal waxaad ii soo qaadaa dhacdooyin aad taaban karta hadday jiraan oo maxaanku idhaha dhacay oo wada shaqayn la-aan dadweynaha iyo dawladda calaamad ama tusaale u noqon kara runtii horta magaalada muqdisho marka la eego waxay soo martay waxa maanta aan joogno isuma dhowa ko caalamka mar walbaba horumarka iyo dawladda waxay ku tallaabsanaysa ama magaalada muqdisho caasimada ummadda u ahna lama buunbuuniyo oo dadku waxaa maqan dhanka wadaniyadda xildhibaanaa lagu dilay waxaa la dilay waaxaha iyo degmooyinka dad ka shaqaynaya waa la dhimanaya waayo hay-adihii amniga dhibaatada shacabka kalsooni darada wada shaqayn la-aantana waxay ka imaanaysaa marka qofka muwaadinka uu qof keeno qof qabiil ahaanu meesha ufadhiyaa ma kala jecla wuu daawanaya marka lasoo qabto wuxuu ku leeyahay haddaan u sheego dawladda beritaa lasoo daynaya wasiir ama xildhibaana ka daba tegaya marka dhacdooyinka magaalada ka dhacaya waxaa kamid a iyadoo qof muwaadina oo masaakiina warka nabadda gabadaa lagu dila hadda ayaan dhaweysa waxay ahayd tallaalka wacyigelinta ayay kahortaga ayay ayay wadi waa la dilay markii la dilay abeenadii la dilay dadku way daawanaayeen cid ka hadashana mayna jirin maxay ku dhimatay shariifo maxaa loo dilay axmed daahir waxay ahayd gabar soomaaliyeed oo hooyo ah oo guddoomiyaha ururka haweenka degmada yaaqsiibay ahayd gurigiisa gurigeeda iridiisa ayadoo shaqo ka timida lagu dilay raggii dilay ayagoo dhar isboortilay cararaya ayay baxsadeen dadkuna way daawanayeen way u jeedeen okay marka ma dawladdan u nisbayn karnaa mase shacabkaa loo nisbayna anu waxaan nisbayn karaa in muwaadinimadii soomaali jacaylka meesha ka baxay marka waxaan aaminsanahay hadday jirto dawladda gacan adag gacan adag oo dadka wax looga qaban karo oo dadku ku kalsoonaadaan ilamaan la helo muwaadin soomaaliyeed haddii u jeedo aanu reer hebel ku difaacina dowladnimo ku shaqaynayo ilamaan laga helo hay-adaha amniga iyo sharcigooda oo la baasgareeyo dadkani gacan adag ayay ka baqaayaan haddaan gacan adag loo helin waxba ma imaanayso ha may maqlaysaa cawad su-aashaadii horeeto oo ahayd xamar meel fog baa ka daawanaysaan ama gobolada ka daawamayna wuxuu ku dhacaa xamar iyo goboladaba waa ka xunnahay waan uga tacseenaynaa anoo meel fog ka daawamaynay dadka iyagii oo waxgaare weeyo mataqaanaa waan u xanuunsanaynaa waana ka xunnahay ma fahamtay ilaahayna samir iyo imaan wixii dhacaya ka siiyo baan leenahay ma fahamtaa wa waa gartay wa- meel fog baad ka daawanaysaan waxaan ka waday kama wado dhibaatada kama xanuunsanaysaan waxaan ka waday maadaama deegaankiinu hadda uu ka nabdoon yahay dhinaca koonfurta saasaan ku weydiiyey xasan sheekh cali nuur baan kusoo laabanaya qodob kale oo ka soo baxay shirkan waxaa ka mid ahaa in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga qaranka hadda waxaa jira wasaaraddii amniga nabad sugiddii booliiskii ciidamadii militariga ciidamadii booliiskii maxaad ka wadaan dib u habeyn lagu sameeyo ee hay-adaha amniga qaranka ah okay waxay tahay sida aad la socoto soomaaliya markay burburtay ayba ay burburayso ciidan aada u ballaaran ciidan aada u bar- ballaaran bay lahayd kadibna waxaa dhacday dawladihii iska dambeeyey ee cabdiqaasim iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo sheekh shariif iyo maxkamadihii iyo dagaal ogayaashii ciidamadoodii iyo hay-adahoodii ayaa mar walba isku soo biiraya oo isku soo biiraya marka markii ay kor imika isugu yimaadeen ayaa waxaa meeshii ka maqan isla qabsid la-aan ama me- mechanism ay wadaagaan ma laha ciidamadii hore ee maxamed siyaad barre xilligiisii la qoray waxay doonayaan inay qaabkii wanaagaas security-gu uu ahaan jiray u shaqeeyaan kuwii laga keenay dagaal ogayaasha iyo waxay doonayaan wili sidii bay dagaal ogayaal u yihiin kuwii kale maxkamaduhu kitaabkooda iyo sida u wataan marka wili waxaan isla jaan qaadin oo aan isku aadinayn oo aan si fiican wax isula wadin ciidamadii la qoray xilliyadaas kala duwan kuna soo biiray hay-adaha nabadgelyada qaranka taabo kala duwan ugu soo biiray waxaasaa waxay u baahan yihiin in dib laysugu shaandheeyo oo laysku habeeyo oo laga soo saaro wax macquula oo isfahmi kara intaas waxaa dheeriya oo ka guura dib- dib habeynta garab socota qaanuun iyo xeer iyo wax loo raaco oo raada oo la cusboonaysiin in la helo waayo tusaale ahaan shirka waxaa laga sheegay in la isticmaalo qawaaniin la qoray nineteen sixty two-gi konton iyo laba sano ka hor waa soomaaliya xeerka ciqaabta iyo qawaaniinta wax lagu ciqaaba ay ahaayeen konton iyo laba eh, shan boqol oo qodob oo keliya haddana waxaa la sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo ilaa shan kun oo qodob baa dibiyada soo batay iyo teknolojiyada iyo waxa isdhex yaacsan ee faraha badan leh si loo xaliyo ayaa waxaa la doonayaa in qaab dhexe la keeno intaas waxaa dheeri ah maamul gobolada qaar waxay waa kuwa dastuur iyo ciidamo leh sida puntland oo kale kuwa waa kuwa weli jaantaar waa ku shaqaysanaya kuwa dawladdaa magacaawday marka wixii weli iskuma aadana si qaab ay wax isula shaqeeyaan ma jirto marka waxaa la raadinayaa dib habeenta ha noqoto ama ha noqoto structure ama ha noqoto leadershipka ama hogaankaan dhihi lahay ama ha noqoto mechanismka iyo wixii la iskula shaqay lahay waxaasoo dhan ayaa maqan saasaa shirweynuhu waxa ugu baaqay dawladda ama mataqaana la doonaya in dib habeen lagu sameeyo laakiin kow waxa ah sida dadka igala qala dabadooda ay sheegeen nabadgelyada qaran ee la raadinayo waa nabadgelyo dadweynuhu leeyahay hadda ka horna idaacada waa ka sheegay suurtagal ma aha nabadgelyada in lagu keeno bunduq iyo buris iyo waa ku xirayaa iyo waa kusoo qabanayaa waa inay dadweynuhu doortaan inay dhexdooda nabadgelyo u wada noolaadaan aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi aadan xuseen qodobkaa dib u habaynta hay-adaha amniga qaranka waxaa ku hoos lifaaqan qodob kale oo shirka looga dooday oo ahaa in lasoo afjaro la cirib tiro musuq maasuqa hay-adaha amniga qaranka dhexdooda ka jira maxaa looga jeedaa qodobkaas qodobkaas eh, haddii musuq maasuq la sheego waxa ay- ay soo kooreysaa maamul xumo lagu sameeyo xagga shaqada xirfadaha maalka intaasoo dhan ayay soo kooreysaa marka waxaa la rabaa in ujeedadu waxa weeye in hay-adaha qaranka laga dhiso kuwo ka hufan aqoon darro kuwo ka hufan eh, eex qabiil kuwo ka hufan eh, laaluush kuwa ka hufan inay noqdaan uh, lunsansho dhaqaalaha qaranka ah intaa iyo in kale weeye ujeedadu marka maxay taraysaa in la dhiso sida qodobada ka soo baxday hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa een, sababtoo ah hadda ka hor ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuu sameeyey hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa marka awooddii dowladda oo lasii ballaarinayo soo uma muuqato marka waa sax eh, waxaa muhim ah dowladdu inay leedahay karti ay ku ilaaliso hantida eh, dadweynaha eh, sida a- a- amnigana ku ilaaliyaan ku ama dhaqaalaha ku ilaaliyaan marka hay-addaas runtii waa hanti dhowrka guud ayay runtii taataabanaysaa iyo xisaabiyaha guud laakiin maadaama dalkii burbur galay waxaa loo baahan yahay hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa haddaan la helin musuq maasuqa in lala dirirana waxa weeye waa burburkii oo nagu sii dheeraado marka dhib male hoggaankaa laga rabaa inuu dedejiyo hay-addaas inay u dhaqaaqdo howlaheeda waxaan qabaa inay sanad usoo koobi karto ebaanba howlaheeda lagu soo koobi karo wa waa gartay dabcan awoodda dawlad awoodda wax yaraan saxo meeshaas awoodda dawladda dabcan in la ballaariyo waa la rabaa laakiin hay-ado isku wada shaqo qabanaya ayaa qodobkaas ayuu ahaa kaan ka hadlaya xasan maya waxay tahay sida aad la socoto mida dawladda samaynayso waxay tahay waa anti corruption commission waay kaas waa waa constitutional mataqaanaa qodob oo qaanuunka dastuurka ku qoran yahay laakiin waxay tahay waa mid yaroo kaloo si yaroo fudud dawladda ama hay-adaha amniga ama masalan madaxweyneha ama ra-iisal wasaare ama inta isla garata si inta kaas weyn laga samaynayo laga laga hirgelinayo xeer yaroo kaloo si si hoosa oo ku meelgaaro howlaha si deg deg wax looga qabtaa looga jeedaa laakiin anti corruption commission waa mid weyn oo komishinada dalka loo samayn doono kamid yahay kaas marka waxaa la rabaa inaan laisku qaldin anti corruption mataqaana agencygan aan soo jeedinay iyo anti corruption commissionka weyn inaan isku qaldin way aad baad umadsantay waxaan waxaan siinayaa cawad xuseen cali ma jirtaa horta wax wada shaqayn oo dhinaca amniga oo dawladda iyo maamul goboleedyada kaba soo qaad puntland iyo dawladda ma jirtaa xog la isdhaafsado macluumaad la isdhaafsado tababaro la isdhaafsado ma jirtaa way jirtay laakiin hadda waxa weeye in lasii xoojiyo oo lasii dardargeliyo baa shirakan lagaga hadlay information sharinka iyo iskacansiinta iyo isla soxosiinta xagga sakuuradka hay-adaha kala duwan awalna waa lasu soojira laakiin hadda shirakan waxaa lagu baaqay in la si weyn mataqaanaa loo wada shaqeeyo xagga sakuuradka duruufaha mataqaana dadku isugu yimaadeenna wax kasta waxaa ka muhiimsan xoog iyo jajuub iyo wax la qabto informationka sakuuradka in la xoojiyo oo la helo mataqaana sidaas ayaa marka wax lagu qaban karaa marka arrimahaas awalna waanu kala heli kala qaadan jiray ma hay-adaha amnigu hadeerna inaanu mataqaanaa meel weyn kor u qaadno oo mataqaanaa aanu xoojino baanu shiro gaara iyo kaguud baanu ka hadalno way cabdullaahi aadan xuseen arrinta waxaa hadal iga raacay wada shaqaynta xagga maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waxaan ayadoo raalli leeyahay xasuusinahayaa wada shaqayntu aad bay u liidataa waxaana caddaynahaya madaxda maamuladu badanaa dawladday cambaareeyaan badanaa go-aano ay leeyihiin bay ku dhaqmaan badanaa xagga federaalka hay-adaha lama shaqeeyaan tusaale hay-adaha dawladda waa federaal maamuladu inta badan ma ixtiraamaan marka waxaan ku talin lahaa inay ixtiraamaan tusaale xoogga dalku waa federaal booliisku waa federaal nabad suguddu waa federaal hay-adaha nuucaasa maamul goboleedyadu ama dawlad goboleedyadu mid walba waxay rabtaa toos inay ayadu isku maamusho marka arrinta ayada ah waa xasuusin waxay ku haboon tahay markaad eeaadakaain xaqbowso ayaad guulaysanaysa marka taa
habeen madow garoonka muqdisho na lahayn ma aanu soo degnay marka sidaasa kay ha ogaado wixii siyaasiyiin ah oo mataqaana isku hayo way iska dhiidaa laakiin hayada amnigu waxay wada shaqeeyaan si toosa annaga oo mataqaanaa xilligaanu imanay iyo xilligoo shibkoo furmay ayaanu anagu imanay si aan usugana diyaaradda marka aweye waxaa kalifaayay amniga inuu yahay wax muqadisa oo dalka soomaaliya ka wada dhexeeya ama ay wada leeyihiin federaalku markuu dhamaystirmo ayay noqon kartaa mataqaanaa in wixii mataqaana meel kasta ka shaqeeyaanin laakiin hadeer bine waxay hoos bilowgeenu joognaa markii la gaaro iyado dabcan waa wax mataqaanaa horumar la gaaro wey
waaya cawadow ani aan su-aal ku weydiiyo dowladdii hore ee puntland xiriirkii way u jartay dowladda federaalka dowladda hadda jirta guddi bay u saartay arrintaa ka baaraan dega laakiin laguma dhawaaqin in xiriirkii la soo celiyey marka xiriirkaa la jaray ma waxaad leedahay ma saamaynin iskaashigii dhinaca amniga dhinaca amniga wax saameyna uu ku yeesha ma jiro haddana guddigii gacantii ku haya anagu soomaalidaan oo tirii masalan anigu dawlad kalaan ahay baan la sheergaraynaa xagga amniga la sheergarayna wadan dawladaha berigaa baan la sheergarayna yaraan la sheergarayna ethoobiaan la sheergarayna iska daa dawlad soomaalida waayahay khadkaaguna aada buu xun yahay waan kugu soo laaban doonaa waxaan rabay inaan soo geliyo jawaahir baarqab oo aan ku weydiiyo qodob waxaa jiray lasoo qaaday oo ahaa in dhaqan celin loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed marka adigu maadaama hogaamiyaasha bulshada aad ku dhex jirto halkee laga bilaabi karaa dhaqan celis la sameeyo wallaahi waxaa laga bilaabi karaa horta waa dhalinyarada fursadaha ay ragga cadowga ee qaraxa iyo miinada ku raraaya ee u isticmaalaya maandooriyaasha ama dibadaha caruurihii loola qaxay ee inta maaragtay brain wash lagu sameeyey dib loogu soo celinayo magaaladii wadooyinka qaldan loo isticmaalayo waxay ku helayeen magaaladii dadkii waxaad aragta hooyo walba toddoba caruuray dhashay qaarkood jaamacadahay ka baxeen qaarkood master ay haystaan qaarkood maaragtay dugsiga saray dhiganayaan ma laha meel maaragtay ay maaragtay ciyaalkii ku ciyaari karaan ama ay shaqo ka doonan karaan horta waa in loo sameeyo loo shaqo abuur loo sameeyo waa inay helaan goobo dhalinta ay ku hirtaan oo maaragtay ay ka doonan karaan ama xirfado shaqa noqoto ama shaqo abuuris ha noqoto waa in la helo oo lagalama dagaalamo fursadaha ay ka helayan markay iskuulka ka yimaadaan waa in loo helo meel ama isboorti ama ciyaalka wax lagu mashquul ubaahaye dhaqan celin keliya maahane in gacan adag lagu qabto oo hooyada iyo aabbaha iyo waalidka iyo macalinka iyo kan dawladda ah iyo xukuumadda iyo meel walbaba in loo soo jeestiyo culimaaudiinka bulshada wacyigelin lagu sameeyo wadan jacayl la baro iskuulaadka la tago guddi la abuuro guddigaas oo ka hortaga maaragtay hordhac u noqonaya kadibna loo abuuro meelo maaragtay loogu sameeyo combyuteradii loo dhigo librariyaal public library xataa ma jiro meel adigu ilmaha si fududa meelo waxyaabo badan oo ilmaha dhalinyarada adduunka haystaan ay aanay haysanin jawaahir aad baad umahadsanta waa kugu soo laaban doonaa gabagabadii baan ku dhownahay shan daqiiqaan haystaa waxaan rabaa inaan soo koobo intaanan gabagabada gaadhin waxaad naga xusuusinaan waxaan la xiriirnay wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga wayna ka cudur daateen barnaamijka inay kasoo qayb galaan laakiin xasan sheekh cali waxaan rabaa inaan dib ugu laabto waxaa igu maqaalaha inaad la taliyo u tahay madaxtooyada marka hadday arrintaasi jirto baadhitaankii lagu samaynayey weerarkii madaxtooyada lagu qaaday bishii febraayo halkee buu ku dambeeyey arrinkaas isaga anigu waxaan kala taliyaa madaxtooyada waa arrimaha foreign policy marka arrimahaasna waa arrimo technicala dadkii technicada qaabilsanay ee loo saara dadkaas ayay tahay inay ka jawaabaan waana ka warsugayna anigu waxaan ahay justice nin intellectualist ah foreign policy-ga iyo qaabka loo hadlaynayo iyo xiriirka caalamka iyo calaaqaadka caalamka iyo sida ugu fiican oo ay dawladda soomaaliya ay dawladaha caalamka xiriirkii go-ay labaatan iyo dhowr sano ka hor dib u soo celinaysa taasaan dawladda kala taliya laakiin xasan sheekh cali waxaan la soconaa shirkan amniga qaranka howlwadeenadeed inaad ka mid tahay dhinaca amnigana aad wax ka taqaanid marka ma istaraatiijiye cusub baa loo baahan yahay oo maaragtay xaaladda magaalada muqdisho iyo goobaha dawladdu ay la wareegto lagu maamulo mise waxaa loo baahan yahay in halka ay wax joogaan hadda laga sii wado fiiri dhibaatada jirta waxay tahay marka lasoo qaado nabadgelyo dadka soomaaliyeed dhammaan waxay u weecinayaan ama ay uduwayaan sida xaalku hadda uu yahay iyo sida ay u yaqaaneen annana waxaa la doonayaa in la furo albaab cusubaan ku dhahay oo nabadgelyada hadda kadib laga hadli doono ama qaranka soomaaliya oo noqon doono inay noqoto mid ah qaran dhisid oo ah mid siyaasadeed mid ciidan mid dhaqaalo mid bulsho mid khayraad oo ballaaran taasina waxay tahay waxyaabaha looga hadlo waxaa kamid ah wadanka in loo sameeyo comprehensive strategic security policy taas waxay u baahan tahay marka khubaro kale iyo dad kale in la waxo oo fadhi kale loo qaato oo loo fadhiisto hal sano iyo laba sano oo waxay qaadan doontaa waktiga uu qaato sida loo qorayo dastuurka sida dhibka dambeed oo kale ayay taasi u qaadan taas ayay noqon doontaa maani ma aha tani mid loogu talagalay laakiin waxaa shirka uu ka bixiyey baaq uu soo jeedinayo in dalka soomaaliya uu baahan yahay waana la samayn doonaa marka completely shirkan hadda socda howlahan iminka socda iminka aad sheegtay wax shaqaaba kuma lahaba laakiin waxaa la leeyahay dadka sida ay ufahmi lahayn hadday dadku dadku hadday maqlaan nabadgeliyo waxaa ku soo dhacaya dagaal iyo duulaan iyo howlo kaloo socda shirkaani waa ka ballaaranya shirkaani waa dib u dhis qaran oo ka bilaabanaya nabadgelyo in mataqaanaa in dadka soomaaliya ay kula nooladaan oo dib loo heshiisiiyo marka dhisisa comprehensive ma aha mid yaroo qayb khuseeyo ama gaasaandhiga ama nabad sugidda ama booliska ma aha kani waa ka ballaaran yahay waa sidee dalka soomaaliya dib loogu dhisi karaa si uu u noqdo qaran hadiisa ku istaaga xasan sheekh halkudhega shirku wuxuu ahaa amniga qaranka dibudhiska soomaaliya ma ahayn sooma qodobkaa waa isku raacsanta ha laakiin amniga qaranka macnaha aan siinayno waxaan ku dhahay waa macno mugle ee macna amniga qaranka sidii soomaalidu u aqaan jirta ma aha sidii soomaalidu u aqaan jirta amniga qaranka waa sidii aan ku dullay marka hadda waxaan rabnaa inaan macno cusub aan samayno macnaha cusub oo ah amni dadweynuhu uu leeyahay oo oo ka bilaabanaya societygu inay heshiiyaan siyaasadda in laga heshiiyo dhaqaalo cusub in la sameeyo maamulka nabadgelyada in si qaab cusub loo sameeyo khayraadka dadka in la soo saaro marka waa mid aad u ballaaran cabdullaahi aadan xuseen soddon sakan baan ku siinayaa xalku muxuu yahay horta waa ka xunnahay waxaan rabaa dhalinyarada arrinta dhalinyarada dhaqan celin keliya uma baahne shaqo abuur bay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro waxay u baahan yihiin fursado shaqo dadka shaqeeyana boqolkiiba shan ama laba kama min saddex kama badna taa waa dhalinyarada gunaanadka haddaad iweydiisay waxaan rajaynayaa anigu qeybtii niga in istaraatiijiyadii midda dhow iyo midda fog ee dalkaanu camihiisa ugu istaagi lahaa xagga amniga in ay arrintaanu kaabayso kolleyda maamulba ama xiliyada la isbedelahayo qolada tan hadda hogaamiso dhamaynayso qolada danbaa dhammayn doonta waayo cabdullaahi wakhtigu waa iga dhammaaday cawad ee soddon second xalku muxuu yahay xalku waxa weeye in tababarka iyo garaadka ciidamada amniga kor loo qaado bulshadana loo iyo ciidamada la wacyigeliyo laysku xiro dhalinyarada burcabareeda iyo qodanka kan kaleeto ka faa'iidaysanaya iyo kuwa baada muddada iyo kuwa suuqa daligood ku noqday in dhaqan celin loo sameeyo oo shirkado la baro oo shaqo loo abuuro xalku intaas wey aad baad u mahadsan tahay adigana soddon sakan ku soo koob waktigu waa dhammaaday jawaahir xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay dhammaan ummadda soomaaliyeed oo isu taagta inay dadka iyo dalka u shaqeeyaan canshuurta bixiyaan ka qayb qaataan sidii loo garab istaagi lahaa hay-adaha amniga amniga ciidamada boolis iyo nabadgudid iyo military waxba ma qaban karaan haddaan midka jiida jooga aan biyaha laga daba qaadin midka qadowga iyo dhexda taagan aan looga warqabinin xuquuqdoodana la ilaalin annaguna karaamo iyo sharaf leehayno dal wuxuu ka dhismaa waa ciidan ciidankeenana waxay ka yimaadeen ayagoo kale nooca oo dacas xiran maantana haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo waa u dhamaystiran yahay ciidan ahaan
waa tahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaana igala qayb gelayey xasan sheekh cali nuur oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya agaasimaha wasaaradda amniga ee puntland cawad xuseen cali cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka faallooda arrimaha amniga iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee muqdisho